tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka toban sano ka hor shacabka reer siiriya waxay si nabdoon isugu soo baxeen waddooyinka iyagoo dalbanaya in lasoo afjaro musuq maasuqa dowladda lana xurmeeyo xuquuqda aadanaha rabitaanka sifaha sharciga loo maray ee dadka ayaa waxaa si adag u caburiyey taliska milatariga ee bashaar al asad iyadoo milatariga ay rasaas huuyeen mudaaharaadayaasha u ololeeya nabadda iyo dimuqraadiyadda tobankii sano ee lasoo dhaafay boqolaal kun oo ruux oo siiriya u dhashay ayaa la dilay in ka badan boqol kun ayaa xabsiyada la dhigay iyadoo malaayiin dad ahna lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn in si buuxda loo fahmo inta uu la egyahay burburka soo gaaray siiriya laakiin dadkeeda ay xamileen xanuunka qaar ka mid a dembiyada ugu waaweyn ee dunida ay markhaatiga ka noqotay qarnigan falalka tacadiyada ee taliska asad ay dadka kula kaceen ayaa waxaa ka mid ah uu adeegsiga sunta kimikalka iyo weerarada bambaanooyinka laisku ururiyey xayiraado dilal sharci darro ah xarig jirdil iyo in carruurta ay u isticmaalaan dagaalada antonio guteres ayaa sheegay in qaramada midoobey ay sii wadi doonto raadinta heshiis siyaasadeed oo ku salaysan wadaxaajood iyadoo la waafajinayo qaraarkii golaha ammaanka ee tirsigiisu ahaa laba laba shan afar kaas oo ansixinaya qorshe howleedka isbeddelka siyaasadeed oo ay ku jiraan xabad joojin iyo in la qabto doorasho xor iyo cadaalad ah lana sii daayo dadka sida sharci darrada ah u xiran ee siiriya dowladda maraykanka ayaa waxay sidoo kale ku adkaysanaysaa heshiis siyaasadeed toban guuradii kasoo wareegtay markii uu soo bilowday kacdoonkii shacabka siiriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka britain france germany iyo italy ayaa waxay si wadajira usoo saareen bayaan ay ku ballanqaadeen in dib loo cusboonaysiiyo raadinta xal nabadeed kaas oo damaanad qaadaya xuquuqda iyo baraaraha mustaqbalka ee dhammaan dadka siiriya iyadoo lagu salaynayo qaraarkii golaha ammaanka ee laba laba shan afar horumar cad oo loo maro hannaan siyaasadeed oo loo dhan yahay iyo in lasoo afjaro caburinta dadka reer siiriya waa lagama maarmaan ay bayaankooda ku qoreen wasiirada arrimaha dibadda iyagoo intaasi ku daray inaan la ogolaan karin in burburka uu sii jiro toban sano oo kale hafayeenka waxda arrimaha dibadda ee maraykanka ned bras ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in bashaar al asad uu dabdhexaad u yahay dhibaatada iyo masiibada bini-aadamnimo ee siiriya gebi ahaanba waxba kama uusan qabanin si uu usoo ceshay sharcinimadii uu iska lumiyey markii dadkiisa tacdiyada lagula kacay ayuu yidhi brice isagoo intaasi ku daray inaysan su-aal ka taagnayn in maraykanka uu dhowaan xiriir caadi ah la yeesho dowladdiisa haddii la doonayo in lasoo afjaro colaadda waa in dowladda siiriya ay bedasho habdhaqankeeda ayuu yidhi afhayeenka brice ayaa dhinaca kale sheegay inay taageero u raadinayaan dhibaatooyinka bini-aadanimo ee haysta dadka reer siiriya si la mid ah siday ugu raadinayaan xal siyaasadeed oo lagu dhammaynayo masiibada taasi waxay ahayd faalladii ka tarjumaysay aragtida dowladda maraykanka